bismillahi raxmaan raxiim rubon waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta kasoo baxay runtii anigu wuxuu leeyahay go-aan aad iyo aad u cajiib badan go-aan aad iyo aad maaragtay loola yaabo ayaan u arkaa maxaa yeelay waxa meesha taagnaa waxay ahayd qalad ay runtii dowladda gashay oo muwaadin soomaaliyeed maaragtay loo loo loo loo loo gacan geliyey cid kale qaladkaas ayay ahayd sidii loo daaweyn lahaa in ay xal ka keenaan laakiin waxaan u arkaa inay qalab kaloo ka weyn oo inay galeen baan u arkaa waayahay cabdikariin qaladka aad sheegtay intaanan wax kaa weydiinin aan u soo noqonno heshiiska laga hadlayo ee adiga aad goobjoogga ka ahayd ma jiraa inaad ka wada hadasheen ama aad ku heshiiseen in o n l f iyo ururka al-shabaab ay yihiin ururo argagixiso ah walaal aniga iyo anoo matalaya dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya heshiis aan labadii bishii may aan kala galna laba kun iyo lix iyo tobankii waa jiraa laakiin heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis qurseeyey kuna saabsanaa colaad qabaa'il ee ka dhacday xuduudda labada dhinac colaadaasi u dhexaysay labada qabiil ee habar bidigay ogaadeen oo aan arrintaas ayadaa ku xasilinaynay midda labaad heshiiskaasi anigu waxaan ku matelayey aanan ku galay magaca dowlad goboleedka galmudug oo markaas matelayey ee anigu marna kuma aana matelaynin heshiisna uma soo qaadin dowladda federaalka ee soomaaliya uma soo qaadin umanaba soo qaadi karin midda saddexaad anigu heshiiskaas aan la galay maamulkaas dowlad deegaanka haba yaraatee meel ay uga xusan tahay in ururka o l f uu yahay urur argagixiso ah haba yaraatee ma jirto weliba ribono waxaa xusud mudan in laba maalmood muddo aan ka yarayn aan haqad oo heshiiskii iyo wadaxaajoodkii uu naga galay arrintaas ku saabsan ururka o l f iyo inuu argagixiso yahay annagu waxaan ku adkaysana ururkaasi argagixiso uma naqaano argagixiso waayana ma dhihi karno runtii markaan hadda kuu sheegana anigu ururka o l f waxaan u aqaanaa urur qadiyad asaga uu leeyahay u dagaalama ayaan u aqaanaa argagixisona uma aqaano sidoo kale waxaanan u aqoonin ururkaasi in uba la yidhahdana uma aqaano waxaan u aqaanaa o l f urur la yidhahdo inuu yahay meel ururka o l f inuu yahay argagixiso looga heshiiyey oo aniga aan ogahay ama go-aankeeda lagu gaaray dowladihii hore soomaaliya iyo haddaba haba yaraatee ma jirto ka sokow arrinta o l f ma jiraa wax heshiis ah oo aan xataa idinkoo maamulka galmudug ahaa iyo dowlad deegaanka soomaalida aad ku heshiiseen oo dhigaya in aad isweydaarsan kartaan dadka dembiyada loo haysto ee mararka qaarkood la tuhmi karo ama maxaabiis haddii ay noqdaan xataa haba yaraatee horta heshiiskii aniga iyo dowlad deegaanka ee soomaalida etoobiya aan galnay heshiis qarsoon ma ahayn heshiis iclaan miidiyaha iyo maaragtay dhammaan ay xuseen oy sheegeen oy falanqeeyeen oy ka faalloodeen ayuu ahaa haba yaraatee meel aan aan heshiiskaas uu uga xusan yahay ama aan ku galnay inaan dembiilayaal isdhaafsano iyo inaan maaragtay dad maxaabiis isku celina haba yaraatee maku jirto mana jirto aniga waxaan rabaa mowqifkeyga runta ah oo dhabta ah inaan caddeeyo mowqifkeyga wuxuu yahay in heshiiska ay soo xigteen golaha wasiirada soomaaliya oo anig kii aan saxeexay ah haba yaraatee heshiis u xalaaleynaya dowladda soomaaliya iyo golaha wasiirada inay go-aanka maanta ay qaateen u xalaaleynaya haba yaraatee inuusan ahayn shuqunna uusan ku lahayn waxaanan u arkaa inay tahay nin daad qaaday sanbucuska inay tahaan u arkaa haddii aan su-aal kale ku weydiiyo dabcan dowladdii uu hogaaminayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaad ka mid ahayd ragga aadka saaxiibada ula ah ama xilligaasi dabcan awooddii dowladeed ee dadka lagu tuhmaya ka mid ah wax heshiisa inta aad ka war hayso oo soomaaliya iyo etoobiya ay wada galeen oo arrinta onelf looga hadlay ama maxaabiis la isweydaarsaday ma jirtaa aniga dabcan maamulkaas wasiirka arrimaha gudahana waan kasoo noqday wasiirka amnigana waan kasoo noqday meelo runtii aad iyo aad xasaasi u ah la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasaddan waan kasoo noqday meel heshiis ay dowladdaas soomaaliyeed oo xasan sheekh hogaaminayey iyo dowladda etoobiya ay ku wada gaareen oo o n f khuseyso oo aniga aan ogahay haba yaraatee ma jirto waayahay meel aan ogahay maxaabiis in laisweydaarsaday ama maxaabiis la dhiibay ama dad la dhiibayna haba yaraatee ma jirto waayahay ugu dambeyn madaxweynihii hore ee galmudug ayaad ahayd markii ugu dambeysay waad iscabsishay arrimo caafimaad dartood allah ku caafiya mar kasta hadda maxaa kuu qorshaysan siyaasadda inaad ku soo noqoto miyaad doonaysaa
runaa waa mahadsan tahay waxaa la yidhaahdaa ninka siyaasigaa sidiisaba waa naftaa ma ahana siyaasadda kama baxo saasaa kolley la yidhaahdaa aniguna de hadda mid duqoobay oo da- ma ahi nin weli inuu dhalinyaro yahay isku ta isku tirinaya ayaan ahay marka mustaqbalka iyo xilligeeda ayay kolley noqon doontaa laakiin hadda nin oo xaggaas iyo maaragtay qabriga usii jeestay ma ahi marka laakiin goorta ay noqon doonta iyo qaabka ay noqon doonta taa mustaqbalkay ku xiran tahay